أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon weerar qorshaysan oo askar lagu dilay hubna looga furtay ayaa maanta ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe mid ka mid a macaahida gaalada ayaa daraasaad uu baahiyey ku xaqiijiyey inay sii xoogaysanayaan mujaahidiinta bariga afrika taasoo beddelkeedna uu fashil ku socdo duulaanka maraykanka ee soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay qorshaha dowladda riddada masar ee ciidamo ugu soo diraysa soomaaliya kuwaasoo qayb ka noqonaya duulaanka cusub ee soomaaliya dabgeystay khasaar nafeed oo aad u xoogan ayaa ka kaacay magaalada addisababa ee caasimadda dalka itoobiya ku dhowaad labaatan ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay degaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka abuuraya ee bariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa duuro diini ah u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan xaafadaha degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabte taariikhda hijiriguna ay tahay kowda bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan iminkana war deg deg ah oo naga soo gaaray wilaayada shabeellada dhexe bal aynu ka warsugno walaalka ismaaciil salaad guleed oo inooga soo warrama umuurahaasi aad baad u mahadsan tahay walaalka n war goordhoweedna soo gaaray waxa uu tilmaamayaa in ciidamada mujaahidiinta ay goordhoweed dagaal kula wareegeen magaalada biyacadde ee wilaayada shabeellada dhexe kadib markii ciidanka mujaahidiinta ay maanta weerar culus ku qaadeen n saldhigyadii maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen magaaladaasi saraakiisha mujaahidiintu waxa ay noo xaqiijiyeen goordhoweed inay ciidanka mujaahidiinta si buuxda gacanta ugu hayaan magaalada biyacadde oo hadda mujaahidiinta ay maamulayaan n khasaaro xooganna la gaarsiiyey maleeshiyaadkii murta diinta ee halkaasi ku sugnaa haddaba wixii soo kordha dib ayaan ka soo gudbin doonnaa insha allahu tacaala weerar qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa maanta ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalooyinka muqdisho iyo balcad ee gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo warbixin ku saabsan ku dhowaad labaatan askari oo maleeshiyaadka murtadiinta ka tirsan oo dhimashay dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka howlgal kamiina ka fuliyeen wadada laamiga ah ee isku xirta balcad iyo muqdisho kamiinka ayaa si gaara kaga dhacay halka loo yaqaana hareeriga caadle oo u dhexeeya muqdisho iyo balcad weerarka dhabagalka ah ayaa loo dhigay saddex askari oo murtadiin ah oo la socday mooto labalugaaleeya kuna sii jeeray muqdisho dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah qanimada waa saddex qori aki afartan iyo toddoba ah boosashkooda iyo mooto labalugaaleey ah dhanka wilaayada shabeellaha dhexe dagaalo lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa shalay galab waxay ka dhaceen duleedka ceel baraf ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah afar kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale laba qarax ayaa maleeshiyaadka riddada shalay galab lagula eegtay duleedka ceel baraf mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday sideed askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban degmada kaxda waxaana uu guriga weerarka ka dhacay ku yaala xaafadda caliganey ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorsheysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurxakaba islamarkaana doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmadaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah dhaawacna waa laba askari oo murtadiin ah waana dhaawacyo culus oo garaab ah howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ee isugu jira qaraxyada kamiinada iyo kuwa tooska ah ee ay ku qaadayaan fariisimaha iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay diinta dalka iyo dadka muslimiinta ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan mid ka mid a macaahid dagaalada ayaa daraasad uu baahiyey ku xaqiijiyay inay sii xogaysanayaan mujaahidiinta bariga afrika taasoo beddelkeedna uu fashil ku socdo duulaanka maraykanka ee soomaaliya walaalka eliyas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan haya
muddaxileedka labaad ee trump iyo duqeymaha maraykanka ee soomaaliya ma kor ayay u qaadi doonaan ammaanka mise waxay sii kordhin doonaan khilaafka waa ibafurka warbixin uu daabacay machadka hon international institute for strategic studies oo sameeya cilmi baarisyo madax bannaan islamarkaana falanqeeya arrimaha amniga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska afrika iyo guud ahaan bariga qaaraddan fadhigiisuna uu yahay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warbixintan oo salka ku haysa daraasad uu machadkan sameeyey ayaa ugu horrayn waxay ka sheekaynaysaa marxaladihii uu soo maray howlgalka shahaadala dirirnimo ee muddada ka badan soddonka sane uu maraykanku ka wado dalkan soomaaliya iyo jabkii gaaray sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii oo ay warbixintu ku sifaysay inay tahay musiibadii ku sanduliyeysay ciidamada maraykanka in dib ay uga gurtaan dalkan muddadaas wixii ka dambeeyey howlgallada maraykanka ayaa u badnaa duqaymaha diyaaradaha oo sii xoogaystay muddaxileedkii hore ee donald trump waxayna taliska maraykanka ee afrika ee loo yaqaana africom ay fuliyeen in ka badan laba boqol oo weerar oo dhanka cirka ah waana intii u dhexaysay sannadihii ilaa waana in ka badan iskugeynta wadarta guud ee duqaymihii ay soomaaliya ka fuliyeen madaxweynayaashii soo maray maraykanka bush obama iyo baiden machadku waxa uu sheegayaa in amnesty international ay diiwaangelisay kiisas badan oo ku saabsan dad rayid ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaas oo idil taasoo kor u qaaday welwelka ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah waxa loogu yaro sharciga caalamiga ah ee bini'aadamka inkastoo la doonayey in weeraradaas lagu wiiqo awoodda mujaahidiinta al-shabaab haddana waa mid lagu hungoobay habkan ayay leedahay xarunta afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah taa beddelkeedna waxay warbixintu sheegaysaa in boqolkiiba toddobiyo toban ay kordheen howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta kadib markii ciidamada maraykanku ay ka baxeen soomaaliya sannaddii machadku waxa uu sidoo kale xusayaa in ku tiirsanaanta duqeymaha cirka ay sii xumaynaysa xaaladda amni iyadoo intaa ay sii dheer tahay sillixadsiga awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo xitaa joe baiden ku qasabtay ayay warbixintu leedahay in dib uu u soo celiyo ilaa shan boqol oo askari oo ameerikaan ah warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaadaysaa soo laabashada donald trump iyadoo su'aal gelisay waxa ka dhalan kara dib u soo cusboonaysiinta howlgallada militari ee maraykanka uu ka wado soomaaliya oo ay sheegtay in mustaqbalka fog ay saamayn ku yeelan karta xasiloonnida gobolka iyo xaaladda bini'aadinimo waxay sidoo kale warbixintu ka dhawaajisay inay jiraan walaacyo laga qabay in xoojinta duqaymaha cirka ee maraykanka ay ka dhalan karaan weeraro aargoose ah oo ka imaan kara dhanka mujaahidiinta al-shabaab taasoo suuragal ah inay sii kordhiso qolqolotooyinka iyo colaadaha hareeyey gobolka warbixintu waxay sidoo kale ka dhawaajinaysaa in maraykanku uu ku guuldaraystay duulaanadii faraha badnaa taa beddelkeedna waxaa caddaatay ayay warbixintu leedahay adkaysiga ay muujinayaan mujaahidiinta al-shabaab iyagoo la qabsanaya marba marka ka dambeysa xeeladahooda kala duwan islamarkaana ilaashanaya habsocdaalka iyo howlgalladooda xooggan muddaxileedkii hore ee donald trump ayay warbixintu tusaale u soo qaadanaysaa markan waxayna sheegtay in xilligaas maraykanku uu si weyn u kordhiyo howlgalladiisa militari balse dhammaantood ay ku soo idlaadeen hal bacaad lagu lisay machadka hon international institute for strategic studies isagoo warbixintiisan sii lafaguraya ayuu sheegay in maraykanka iyo xulafadiisa midkood aysan horumar la taaban kara ka gaarin duqaymaha cirka iyo maalgelinnada barbar socda ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntii machadku waxa uu hoosta ka xariiqayaa sida loogu guuldaraystay howlgalka shahaadala dirirnimo ee dalkan ka socda inta muddada ah xaylad walba oo la soo dejiyana ay u noqon weyday mid wax kabeddel ku samaysa waaqac ayaa la saaxada la isku hor fadhiyo
mahadsanid elyas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay qorshaha dowladda aridada masar ee ciidamo ay ugu soo diraysa soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya duulaanka cusub ee soomaaliya cabdiraxiin shaacali ayaa faahfaahinta warkan haya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah oo kelimad muhiima ka jeediyey kulankii wadatashiga ahaa ee dhowaan dhex maray hoggaanka sare ee mujaahidiinta iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa waxa uu amiirka qayb ka mid ah kelimadiisa kaga hadlay qorshaha dowladda ridada masar ku doonayso in ciidamo u soo dirto dalka soomaaliya kuwaasi oo si toosa qayb uga noqonaya ciidamada cadowga allah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sheekh axmed cumar abu cubayde ayaa fariin adag u diray dowladda ridada masar isagoona sidoo kale fariin dhexgal ah u diray shacabka muslimiinta ah reer masar waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka muslimka ah ee masar culimmadooda aqoon-yahanadooda indheergaradkooda walaalayaal wiilasha aad tacliinta iyo tacabka kula tacaalayseen waa tiiraanyo inuu siisi ka dhigto xaabo uu dabka ku huriyo haddii aad huraysaan oo ay geeri u bareerayaan ma ahin inaad hoos geysaan daaquudka danihiisa gaarkaa fiirsanaya oo ku qamaaraya nolosha wiilashiinna taas cagsigeed waxay ahayd inaad u dirtaan jiidda khaza iyo daanta galbeed si ay yuhuudda ula dagaalamaan halkaasna uga helaan shahaado dhab ah oo uu allah raalli ka yahay waxa ayaan darro ah in siisii qayb ka mida wiilashiinna u diro inay go'doomiyaan reer khaza oo ay yuhuudda u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rafax qayb kalena u soo diro soomaaliya si uu ula dagaalamo dadka muslimka ah ee soomaaliyeed intaas markay dhacayso wuxuu ku guul darraystay inuu reer masar u soo dhacsho biyaha webiga niil oo etoobiya u samaysatee dhaambiyood waxaadna halkaa ku ogaanaysaan inuu u xoog badan yahay ummadda taagta daran ee muslimiinta ah hadduu eebbi idmo waxay ciidanka soomaaliya loo soo dirayo mari doonaan jidkii ka horreeyey ay ku halaagsameen ciidamada ku soo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed dowladda ridada masar ayaa xilligan si toos ah u doonaysa inay qayb uga noqoto duulaanka gardarad ah lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona taliska kufaarta afrikaanta ay shaaciyeen in dowladda masar loo oggolaaday kun iyo sagaashan askari mahadsanid cabdiraxiin dibkaysii khasaare nafeed oo aad u xoogan ayaa ka kacay magaalada addisababa ee caasimadda dalka itoobiya sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi caliyare ugu yaraan soddon qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dab xalay ka kacay xaafad ka tirsan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale wareysay in tiro dad ay ku dhaawacmeen dabkan oo si weyn u saameeyey guryo isku raran ah oo ay ku noolaayeen qoysas danyar ah lama oga sababta rasmiga ah ee keentay dabkan mana jiro war rasmi ah oo ay boolisku ka soo saareen dhacdadan warbaahinta dowladda itoobiya ayaa sheegtay in dabku bilaabmay sakdi dhexe ee xalay taliyaha dabdamiska magaalada adis ababa ninka lagu magacaabo axmed moxamed wuxuu sheegay in xaafadda uu dabku saameeyey ay tahay mid ciriiri ah oo aan si sahlan loo gaari karin taasoo sii adkaysay dadaalada dabdamiska duqa magaalada adis ababa ayaa booqatay goobta dabku uu saameeyey inkastoo weli aysan soo saareen warbixin rasmi ah warbaahinta qaar ee ku hadasha afka amxaariga ayaa xaqiijisay in dabku burburiyey guryo iyo ganacsiyo badan balse weli lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee hantiyadeed ee ka dhashay dabkan dabka ka kacay magaalada adis ababa ayaa qayb ka ah dhacdooyin sidan oo kale horey uga dhacay magaalada kuwaas oo ay dad badani ku waayeen naftooda iyo hantidooda inkastoo ay jiraan eedeymo hore oo lagu sheegay in qaar ka mid ah ay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin dowladeed oo la sheegay inay bartilmaamaysanayaan meelaha ay ku nool yihiin qowmiyadaha qaar ee dalka itoobiya mahadsanida caliyare kataybel khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii caanwarinta ah ee deegaanka abuurey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqaadir rabaani oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya muddo shan daqiiqo iyo bar ah kaas oo lagu xasuuqayo maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan dagaalka oo ahaa mid faraha looga gubtay ayaa daqiiqada koowaad waxaa lagu arkayaa taqadumka mujaahidiinta iyo qaraxyo xooggan oo cadowga lala beegsanayo iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo loogu tagayo goobahooda islamarkaana nafta la dhaafinayo sidoo kale filimka ayaa lagu arkayaa gaadiidka ay wateen maleeshiyaadka dabadhelifyada murtadiinta oo gacanta mujaahidiinta soo galay gabagabada muuqaalka waxaa lagu arkayaa marka laga soo tago maleeshiyaadka dhafoorada xiiran ee kufri kalkaalka ah ee goobta lagu xasuuqay waxaa filimka lagu soo bandhigayaa hubkii iyo gaadiidkii ciidan ee ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii cagmarinta ahaa ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan halkaas oo cadowga cashar lama iloobaan ah loogu dhigay
الأيام سادحة أمسك الدم أمريك من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب الله أكبر حطم حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم
munaasabadda lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmedow ayaa warbixinta warkan eegaya madarasada daarulqur'aan waxa ay ka mid tahay madaariista lagu barto sidoo kalena lagu xifdiyo qur'aanka kariimka dhowaan madarasada ayaa qabatay xaflad lagu maamuusayey arday xifdisay qur-aanka kariimka taas oo ay ka soo qayb galeen culimo waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda madarasada sheekh cabdulwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan barashada qur-aanka kariimka cidda qur-aanka barata ku dhaqanta fadli aad u weyn buu ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala maxaayeele qofka haddii ilaahay ehelkiisa uu ka mid noqday sharaf u dhiman ma jiro quraadu waa min ahlillaahi waa ahelka ilaahay ee khaaska ah malaa'igtana la darajay noqonayaan runtii waa fadli aad u weyn laakiin waxaan rabaa dhan kale waxaad ogaataan qur-aanku sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba unbuu mid noqon waalqur'aanu xujjatun laka ow calayka dadka qur-aanka bartay ee xifdiyey ama jannay ku aadayaan ama naar bay ku aadayaan qadiyaddaa in la ogaado waa muhiim qaar ka mid ah ardayda madarasada ayaa dhankooda soo bandhigay mutuuntii ay ku xifdiyeen madarasada daarulqur'aan فمدرسة دار القرآن من أقدم المدارس القرآنية المفتوحة في هذه المحافظة وعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قددا وإن كتاب الله أوثاق شافع وغنى غنائم وإبا متفضلا فغير جالس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا عقدت هذه الحفلة للحفاظ في مرحلة التحفيظ هل تستطيع أن تشير إلى طريقة التحفيظ؟
نعم للتحفيظ وسائل منها ختم القرآن كون الطالب شبه حافظ مدارسة الجزئين من القرآن كل يوم حفظ ربع الحزب من القرآن كل يوم maamulaha madarasada daarulqur'aan ayaa isna ka waramaya xafladda loo dhigay ardayda baratay qur-aanka kariimka madarasadu waa magaceedu waxaa la yidhaahdaa madarasatu daari lqur'aan annamudajiya madarasaduna waxay maraysaa dafcadii toddobaad oo xifdinta qur'aanka kariimka ah hadda waxay noogu dambayso dafcadii toddobaad oona qalanjabiyeen u xifdiyeen qur-aanka kariimka ah iskuna jira baniin wa banaad iyo qismulkibaar ilaahay subxaanahu wa tacala ayaana waafajiyey haddana halkan waxaynu u fadhinaa xafladii ardaydii ilaahi subxaanahu wa tacaala u fudeeyey inay qur-aanka ay xifdiyaan kama marnayn waalidiinta oo iyagana ka soo qayb galay xafladda kuwaasoo maamulka madarasada iyo macallimiinta ugu mahad celiyey sidaay ugu dadaalayaan carruurta loo dhiibay barashada qur-aanka kariimka annagu haddaan nahay waalidiinta dugsigan madarasada daaruquraan loo soo xulay macallimiinteennu sidaad arkaysaan ardaydu aad bay u tababaraan waalidiintuna ardaydooda ayaga ka warqaba laba biloodoo kastoo dhammaatana waxaa la sameeyaa imtixaan dufcada hadda waa dufcadii toddobaad kuwa kaloo ka horreeyana sidoo kale u dhammeeyeen ardadeenna kuwa aniga khaasatan waalidka anuu ahaa ka mid a marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa maadaama madarasada madarasadiinu ay tahay inaad ardaydiinu ku dadaashaan oo mar kasta aad ka warqabtaan maalmaha haddana soo aadan sidoo kale fasax bay leeyihiin marka waxaa la rabaa si qaas inaad u sii ilaalisaan qur-aankuna ninkii xifdiya ilaahay subxaana wa tacaala qaas ayuu ka yeeshay idinkuna waxaa la rabaa awlaaddiina inaad diinka ilaahay subxaana wa tacaala ku garab gashaan waad mahadsantahay walaalka dhuubow ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya ah dowladdan oo socotay muddo toban iyo shan maalin ah waxa uu maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan xaafadda imaamu shaafici oo ka mid ah xaafadaha degmada buqa qable sheekh saalax axmed ibraahim oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn oola dardaarmay haweenka xaafadda imaamu shaafici awalna waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dardaarmay addoommadiisa kuwii hore oo kuwii dambe u dardaarmay nabigeenna maxamed u dardaarmay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhammaanna ambiyadii ay dardaarmeen ayaan isu darmaynaa oo ah taqwallaahi ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku leeya ayuha aladiina aamanuu attaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaah wuxuu leeya dadka ilaahay nabigiis rumeeyanow allaha ka cabsada hadhimanayn idinkoo muslimiin ah maahane marka ayadda ilah wuxuu nooga daarmayaa inaan marka islaamkii daa'ibno iimaankii aan daa'ibno ilaa markaas aan ka dhimanayno uu ilaahay nooga daarmayaa aayad kale ilah wuxuu leeya walaqad wasayna aladiina uutul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ummadihii idinka horreeyey iyo idinka ummatu maxamed waxaan idin daaranay alla ka cabsada taasuu alla qur-aankiisa ku leeyahay marka ilaahay baa inoo daarmay cabsidaasi in asagaan ka cabsanno cabsidana waxaa leeyahay waa un markaasi acmaalu quluub waaye acmaasha qalbi ku jirta waaye qofka wax daahirkiis ka muuqanaya ma ahan laakiin acmaalu quluub waa nabiga markuu tilmaamay wuxuu yidhi taqwa haa huna wa yushiru ilaa sadrihi talaata maraat nabiga xabadkiisu tilmaamay saddex mar marka camalkii marka taqwada waxaa leeyahay camalu qalbi waaye qofka asiga rambigiisa unbaa isa og marka in ilaahay subxaana wa tacala aan ka cabsanno ayaan isu daarmaynaa nabigeenna maxamed salawaatullahi alayh waa uu daarmay oo ummaddii saxaabadiisa u daarmay gaar ahaan ummaddiisa ee saxaabada u daarmay caam ahaan ummadda u daarmay wuxuu leeyahay ittaqi illaaha xaytuma kunta wanawala meela joogta waa laka cabso ayuu nabigu leeyahay saxaabadiisa daarmaayo guud ahaan ummaddu u daarmay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xaafadda imaamu shaafici ee degmada boka qable oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda loo soo gebagabeeyey markaska daaru sacaada gaar ahaan xaafadda imaamu shaafici degmada boka qable dowro oo sharci maasha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay dowladaas ay ka mid yihiin towxiidka iyo salaada xaafid imaamu shaafici maasha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka baryaynaa inay nagu soo celiyaan maktabka dacwiga inugu soo celiyaan dowladaan oo kale inugu soo celiyaan waxaan ugu duceynaya ilaahi subxana watacaala inuu nasriga siiyo dhammaantood ilaahi subxana watacaala oo gaaladana cagta ka hoos uu mariyo oo ilaahi subxana watacaala naga qabto waxaan leeyahay inuu gabdhaha muslimaadka eh ee ku dhaqan xaafad xaafadaha gaar ahaan xaafad imaamu shaafici waxaan leeyahay soo ajiiba waxaan ladugu yeeraya waa wax dadkeeda anfacayo aakhiradiina anfacayo adduunyadana idi anfacayo oo aad cadaabta ilaahay ugu badbaadaysaan wax badan ayaa laga faa'iidayaa xaafadda qafligeeda waa ka fiican tahay maasha allah maasha allah si fiican ayaa ugu faaidnay wax badan ayaan ka faaidnay daara sacaada mashaafici dowrada xikmadaheed oo diiniga dowro arkaanu salaad iyo towxiidka nagula saxay bismillaah subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaaha kayruka subxaana rabbi alcadiimi subxaana rabbi alcadiimi saddex mar halkan waxaa fariin wadana walaalmuslimiinta falastiin waxaan leeh walaalaheen safraan leh dhiigiin horteen diinka ilaahay dululimo iyo dhimashada ka doorateen inta ka shiidina shahaadada allah ka aqbal inta inta dhaawacan allah caafimaadsiiyo walaalaheen waxaa leh yuhuudda xunta dacawaanta waxay tahay malahane insha allah tacaala walaalaheen sintiis maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa muddooyinkii dambe si aad a u mashquulsanaa dowraadka diiniga u qabanaya haweenka ku dhaqan xaafadaha degmadaas mahadsanida casaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulusa xildhigan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu